wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka toddobaadyadii dhowaa waxaa sii kordhaya xasaradaha siyaasadeed ee u dhexeeya madaxtooyada xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyadoo xildhibaanada qaar iyo maamulada dalkana ay ku eedeeyeen madaxtooyada soomaaliya iyo xukuumaddu inay faragelin ku hayaan maamulada dalka oo ay burburinayaan nidaamkii lagu heshiiyey federaalka maamulka galmudug ayaa maraya madaxweynihii labaad oo ay xiisadina haraysay iyadoo uu jiro wax ka yar saddex sano sidoo kale maamulka hirshabeelle ayaa isna maraya madaxweynihii labaad wax ka yar hal sano maamulka koonfur galbeed waxaa isna hadda ka jira khilaaf bilow ah oo aan la saadaalin karin meesha uu gaarayo haddaba maxay tahay gunta khilaafyadaasi maxaase looga fadhiyaa dowladda dhexe inay ka qabato arrintan si loo gaaro fulinta nidaamka federaaliga soomaaliya waa arrinta aynu ku faaqidayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa ka qayb galaya xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida baarlamaanka federaalk soomaaliya haddana ku sugan magaalada kismaayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cali kalaay oo horey wasiir usoo noqday ahna asaasaha jaamacadda koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhaba aan ku hormaro xildhibaan cabdirashiid xidig maxaa lagu sifayn karaa hadda xiriirka u dhexeeya maamulada gobolada iyo dowladda federaalk ah
bismillahi raxmaan raxiim falastiin waa ku salaamaya adiga iyo asxaabta ku jirta iyo inta dhegeysanaysaba waxaan runtii dhihi lahaa xaalada hadda meesha ay marayso meel fiican ma aha marka loo eego xidhiirka iyo shakiga iyo isku dayadii ugu dambeeyey ee ka jiray maalmihii dambe ee ka dhex jiray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dabcan haddii la yidhaahdo galmudug iyo waxyaabihii ka dhacay runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo isku dayo kale oo meelo badan oo kale runtii dhaqdhaqaaqyo badan oo laga sameeyey ama ha muuqdaan ama ha qarsoonaadaan marka waxaan anigu dhihi karaa meel fiican hadda ma joogo dabcan meeshii dowladdan hadda joogta ay ugu timid ma joogo aada iyo aada ayuu u liibtaa halisna ugu jiraa waan dhihi karaa
haye maxamed cali kalay
bismillahi raxmaan raxiim saaxiibada ku jira qadka adiga iyo soomaali weyn inta dhegeysanaysaba waxaan waa idin salaamayaa runtii aniga figar waxaan qabaa khilaafkan horta intuusan imaan ka hor ayaa waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo madasha taas ayaa waxay samaysay madax madax goboleedyada iyo madaxweynihii soomaaliya inay sidii ilkaa dameerka oo kale ay jiin noqdaan ay sinmaan taas ayaa marka waxay dhalisay in madaxweynaha maamul goboleedka midku doona ahaado uu isu arkay inuu madaxweynaha soomaaliya dhul ka weyn oo xukumo isagoo haysto marka meelahaas ayay wax ka soo allaadeen aan leeyahay
haye shirwac
waa asxaabtu way salaaman yihiin iyo dhammaan intana dhegaysanayda iyo mediaha codka maraykankaba waa saaxiibaday kama ag foogi waxaan isleeyahay intaas ay sheegeen waxaan ku dari lahaa sida meesha hadda maxamed cali kalaya uu keenay oo ah yani arrintii madasha iyo doorashadii iyo dabaaldegii ka dambeeyey iyo waxa waxaa waxaa xigi karayba maaragtay khilaafkan hadda dhacay in la isqarsado iyo khilaafka khaliishka ah arrinta khaliishkuna waxa weeyaan saameyn kale ayay ayay la timid oo waxaa muuqatay in baday aada ugu dhadhowaadeen qaybo kamid a waddanka yacni la kala garan waayey yaa xukuma dawlad ahaan qaybtee xukunta maamulku muxuu leeyahay maamul goboleedku dawladda dhexe maxay leedahay wixii waa la kala garan waayey hawshii la rabay markii xukuumaddan cusub la doortana in la gudagalo la gudagalo oo ahayd yacni in dastuurkii horta laga wada hadlo dhamaystirkiisii iyo doorashadii soo socotay waxaad moodaa in taas xoogaa laga wareegay oo muhiim u ahayd waddanka dawladdan hadda timidna mandatekeeda ugu muhiimsan ah maamul goboleedyadana dabcan iyagana hawsha u taalla ay hawsha ugu muhiimsan ay tahay marka ka leexashada laga leexday dawgii muhimka ahay qeyb buu kuleeyahay aan isleeyahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdirashiid hawsha ugu badan adinkeedna kusoo noqonaysa haddaad tihiin xildhibaanada baarlamaanka oo ah in dhamaystirkii iyo awoodihii sharciyada lagu kala saari lahaa iyo dastuurkii xildhibaanada inay la jiifto xaggiina ay ku jiifto maxaa hor istaagay in la dhammaystiro waxyaabaha aasaasiga u ahaa ee qeexaya awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo arinta aanay u lahayn weli dastuur dib loogu noqdo oo la fiiriyo marka wax qaldamaan
falastiin adigoo aada u mahadsan odayaasha kalena runtii meelaha ay taabteen meelaha qaarkood tan ah awoodda madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo federaalka ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hataa si kale u nidhaahno dastuur horta meel aan sharci oolin ma jiro adduunka sharcigu hadii la midka markaas la samaynahayo mid unbaa sii jiray oo la raacaya ama wax la adeegsanayaa jira dabcan dastuurku charter baa soo wadanku uu soo lahaa qodobo ku meel gaara lagu soo dhaqmayay ani waxaan qabaa dastuurka maana problemku hadda oo xaaladda wax dastuurka keenay oo qodobo dastuurka laysku haya ma aha dabcan in dastuur laysku qabsado oo xaaladdu halkaa gaadhaan looba baahnaynba waxaa la rabaa ka hor wadankan waxaa waxaa jiray central government soomaaliya jiri jirtay arrintii mushkilad bay keentay waxaa loo guuray federal federaalka macnaheeduna waxa weeye is-aaminaad daraa ka jirtay central systemka iyo wadanka maaragtay maamulay marka federaal la sameeyey waxaa loo baahan yahay wadatashi iyo is-ixtiraam iyo in maxaan ku idhaahdaa la abuuro kalsooni la abuuro haddii kalsoonidu meesha ka baxdo oo ay ka baxdo is-xurmayntu ka baxdo oo wadatashigu ka baxo dastuurka keligii wax ma xallin karo waxaan qabaa marka meesha ay ka ka luntay haddii dib aan ugu noqono dowladdii dowladdan ka horreysay hadda tii ugu dambeysay xasan sheekh oo dowladaha federaalku intooda badan ay dhismeen meel fiican bay maraysay waa la wada shirayey waa la wada socday qodobo laysku hayay ma jirin haddii wax laysku qabtana waa la xalinayay oo markiiba maxaan ku idhaahdaa meel fog ma gaadhinina waa la xalinayay marka meesha waxa wax ka hadlaysan yihiin ayaa waxay tahay dowladda dhexe runtii dhinaceeda oo anigu aan ka mid ahay dowladdaas in ay ay ay ay isticmaalayso xoog iyo awood iyo adayg aan loo baahnayn inay isticmaasho oo la rabay inay dabacsanaan la timaado furfurnaan la timaado wadatashi la timaado la timaado maxaan ku idhaahdaa system geedi socodkani uu ku socon lahaa geedi socod baa lagu jiraa sida aad sheegaysaan qodobo dhamaystiran oo inta maanta maxkamadda la geeyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel iyo la dhahayaa waa yaryihiin oo dhamaystir waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan cabdirashiid in la geedi geliyo sidii halkaa lagu gaari lahaa baa loo baahnaa waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa maxamed cali kalaaye ma u aragtaa in culayska uu dhinaca dowladda ka imaanayo sida uu xildhibaan cabdirashiid xidig hadda sheegay
maya aniga xoogaa waa kaga duwanaa fikradaasi xildhibaanka ama ixtiraamayo qodobada oo hadda muranka ka taagan yahay waxa weeye afartan iyo saddex konton iyo saddex iyo konton iyo afar oo maamul goboleedyada ay ku doodayaan konton iyo saddexa wuxuu na farayaa waxaana lagala tashan inaysan dawladda ku dhaqaaqi karin iyadoo tafsiir gaara laga samayn karo oo ah waxyaabaha iyaga lagala tashanayo waa wixii dawladda ay rabto inay ka fuliso goboladooda iyo konton iyo afar oo dawladda ay leedahay afarta qodobood sida dhaqaalaha lacagta difaaca annagaa iskale marka maxkamadii kala saari lahayd waxay ahayd maxkamadda dastuurka ayadiina ma jirto middan maxkamadda sare naftirkeeda xataa hadday sii geli lahayd way ka gaabsatay marka arrintan oo xukuumadda xaggeeda culeys ka jira xukuumadda markii horeba qalad gasho ahayd in gubernatoriyaal ay soo ag fadhiisaan oo ay u ogolaato in madaxweyneyaal lawada yidhaahdo waxaa jira sheeko dhahayso kiilo sokor ah kiilo dhagaxa iyo kiilo suuf ayaa culus markii dhinaca loo fiiriyo waa kiilo iyo kiilo marka sidii kale hadda soomaali ka taagan dastuurkii oo la raba inuu kala saaro ma shaqaynayo madaxdii maamul goboleedyada ay soo arkeen inay madaxweyneyaal kale yihiin oo heshiis kale gelayaan wax kala saaraya ma laha markaana waxaa dhihi lahaa dawladda keliya yaan la eedayna labada dhinacba waa eedeysan yihiin waa mahadsan tahay haye shirwac
waa run weeyaan muxuu ahay horta marka xiriir laga hadlayo iyo khilaaf waxaa had waxaa meesha ku jira dhinacyada khilaafka ka dhexeeya marka khilaafka dhinacyada uu ka dhexeeyo xiriirkoodu inuu hagaago dhinac kaliya kama iman karo waa inuu labada dhinac ka yimaadaa oo labadaa dhinaca oo garaawsho ku dhisan oo ah war waxaana khilaaf waaye wayna wada saameynaydaa aan ka wada hadalno marka wadahadalkaasna waxaan qabaa in dhinaca maamul goboleedyadu ay ay jebiyeen oo markii ay la galeen heshiisyo dawlado kaleeto ay la galeen marka waxa weeyaan halkaasi waxaa waxaa ka baxday yacni wadajirkii oo hoggaansankiisii ayaa ayaa ayaa ku yimid aniga ma ka hadlayo yacni faa'iidaa la keenay iyo khasaaraa la keenay laakiin waxaan ka hadlayaa abbaaraha oo dawlad kale lagula soo heshiiyey tii dhexe oo aan door ku lahayn macnaha waxaan is leeyahay meeshaasi waxa weeyaan ayaa dhibta sii qarxiday arrinta kale oo meesha ku jirta waxa waaye hoggaankan cusub ee dawladdan muxuu ahay baarlamaankeeda tobnaad waxaad moodaa inuu qaatay abaare ka duwan kii dawladdii ka horreysay waxayna mudan yihiin ilaa xad in lagu ixtiraamo oo ah war waxa weeyaan hawshan waa wada leenahay wixii aada leedihiinna qaata waxa aan anagu leenahana noo daaya arrinta marka khilaafka halkaas ka dhashay waa khilaaf aasaasi ah oo dhinacna ka dastuuri ah dhinacna siyaasi ka ah waxauna u baahan yahay inaan la is eedeyn ee laysu yimaado ee si rasmi ah oo bisaraaxo ah oo muxuu ah mataqaanaa loo galo xal wadajirana looga gaaro ayuu u baahan yahay laakiin is-eedeynku maxalismayaan u malaynaya waa mahadsantaha inqilaafka hadda jiraahi ma keeni karaa in federaalka uu burburo marka la eego wixii ka dhacay hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeed oo maanta madaxweynuhu uu sheegay in ay jiraan dad ka shaqeynaya in federaalka ay burburiyaan ama culays u geystaan dad badanna ay saas u arkaan in dowladdu ay noqonayso dowlad maamuladii gobolada la la dagaalamaysa inay tahay khilaafka ma keeni karaa hadda inuu yimaado burbur ku yimaada xanaankii federaalka ee hore loogu soo heshiiyey xildhibaan cabdirashiid xidig
falastiin waa mahadsan tahay runtii horta dowladda dowladda soomaaliya marka la yidhaha dowladda soomaaliya waxay ka kooban tahay dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose haddii dowladaha federaalka ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ah jiritaankooda iyo kobcintooda iyo maxaan ku idhaahdaa maamulkaas laga shaqayn waayo oo ay jiri waayaan dowladda dhexe ma jirayso nidaamkii federaalka ahaa ma jirayo at all oo dowladeeda inay jirto khatar bay gelaysaa marka taa waxay u baahan tahay marka tan aad hadda aad na weydiinayso haddii dowladaha federaalkaa lagu sameeyo carqalad keeni karta in ay khalkhalaan ama burburaan ama maxaan ku idhaahdaa nidaamku uu lumo waxay saameyn boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo ka badan ku yeelanaysaa dowladda federaalka sababtoo ah xildhibaanada dowladda federaalka ahy dhammaantood dowlad goboleedyada ay kasoo jeedaan dowladda federaalkuna waxay ku dhisan tahay dowladahaas xubnaha ka ah bay ku dhisan tahay marka taasi halkaasay u baahan tahay in horta la ogaado oo dowladaha dhexe dowlad goboleedyada in la ilaaliyo waa jiritaanka dowladda federaalka ah qodobka kale oo hore oo odayaasha qaar ka hadleen haddii ay dhacday dowlad dowlad goboleedyadu inay heshiisya galeen oo ay cid kale heshiisya la galeen dabcan kaalin weyn baa banaan oo horta sababtu waa laga yaabaa in la dhihi kara waxba dowladda dhexe laftirkeed aan waxba haynin oo dee aan aan waxba ku tari karin laakiin haddii dowladdii dhexe ayna gacan ka siinaynin dhinacii amniga oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii arrimaha bulshada oo ayna gacan ka siinaynin dhinacii maxaan ku idhahdaa maamulka say u wada lahaayeen dabcan de dadka mas-uuliyiinta ahi inay u doonaan system kale oo lagu gacan ay ku heli karaan meesha waa soo gelaysaa laakiin dariiqee loo maraya iyadoo dowladda dhexe ay raalli ka tahay oo laisla ogolyahay baa loo mari karaa haddiiba ay dhacday oo laga gudbay oo dowlad goboleedu ay heshiisya la soo galeen cid kale sida hadda dowladda ku doodayso kale dowladda federaalka ay ma ahayn in ay bilcagsi ciqaab u isticmaasho ee waxaa la rabay in si degan oo ka duwan sida ay hadda u aproach garaysa loo aproach garayo oo la yidhaha heshiiska lasoo galay muxuu ahaa muxuu sameynayaa xagee laga sixi karaa dabcan aan maxaan ku idhaahdaa benziin lagu soo shubin dabkii sida hadda gelmudug ka dhacday oo kale oo lagu sameeyey dowladda dhexe ay samaysay oo kale taa marka waxay noqonaysaa in la eego waxa dhacay xajmigiisu intuu leegyahay dan reactionka la sameeyena muxuu keeni karaa waxaa laga yaabaa reactionku inuu ka ka dhibaato badan yahay wixii dhacay oo ay ahayd in wax la xalin karo waa mahadsantaha waxaan siinaya maxamed cali kalaay haye khilaafka hadda jiraa ma keeni karaa in federaalka dowladihii goboleedyada ee federaalka ka midka ahaa ay burbur uu ku yimaado aniga waxaan qabaa inuu keeni karo sababta aan uleeyahayna waxa weeye horta maamul goboleedyada ee federalismka ay qaateen sidii loogu talagelay ma usoo dhismay tan ayaa su-aalka taagan tahay federaalisamka waxay ahayd inuu hoos ka soo bilowdo oo kor u socdo maamul goboleedyadana kor ayay ka dhismeen hoosna weli maysan gaarin sidaad ogtahay hal maamul gobol oo magaalo madaxdiisii ku shaqeeyo ma jiro midda kale dawladda waxaysan uga maarmin imigrationaha ku yaallo hirshabeellaa ka jira iyo puntland marka kama bixi ka yacni isuma arkaanba in mataqaanaa dawladdiida ay meesha joogto middan kale oo ahayd xildhibaanka uu sheego ahayd waxaa laga soo dawlad deegaanada laga soo doortay midda dhahayso ninkan maalintii laga soo doortay ayaa ugu dambeysay maamul goboleedkaas maamul goboleedka xildhibaano kale uu leeyahay kuwan halkan jooga xataa waxay aaminsan yihiin maamul goboleedyada inay farta ugu yeeri karaan oo ay dhihi karaan soo baxa beri ku noqda hebel inay bedeli karaan markaana waxaan dhihi lahaa dhinaca maamul goboleedyada ayaa faham badan u baahan inay dawladda la yeeshaan dawladdana ay u sheegto in dawladda ay hoos yimaadaan afka waxay ka yidhahdaan waa hoos yimaadna haddana heshiis caalamiya galaan marka burburka waa imaan karaa haddii sida hadda ay ku socoto ay laba libe ah ay meesha ku dagaalamaan waa burburi karaan waana lagu kala tegayaa saasaan qabaa ani haye shirwac falastiin falastiin halkaa intaada ka bixin haddaad heshiiso milig haye
in yar baan rabaa inaan xasuusiyo asxaabta ku jirta iyo inta dhegeysanaysaba markii example dawladdan hadda joogta maxaan ku idhaahdaa sideedii february la doortay la dooranayay waxaa jirtay dawlad goboleedyo heshiis soo galay oo oo dabcan dee soomaalidu hal dawlad baa loo yaqaanaa markii ay xilka qabteen waxay ka hadlayeen waxay ahayd arrimahaas hor inay wax ka qabanayaan isla maalmo gudahood booqashooyin baa lagu tegay dawladihii xiriirka la soo galay dawlad goboleedyadaas wax laga qabtayna ma jirto waa laga aamusay maxaa diidaya marka kuwii ka dambeeyey inay dariiqii oo kala maraan oo heshiiskii oo kala sameeyaan waxaa ula waxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa heshiiskii somalilan ay la gashay imaaraadka haddii aad hadda nagu soo biirta waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka haye shirwac khilaafka hadda jira ma keeni karaa federaalku burbur inuu ku anigu yimaado waxaan qabaa waxa weeyaan khilaafka hadda jira ay dawladda dhexana ma burburinayo eh, dawlad ma dawladaha maamul goboleedyadana ma burburinayo waa marxalad cusub oo la gaaray oo loo baahan yahay wixii hore oo lagu dhaqmi jiray in la bedelo marka nidaamna haddii uu burburo dhexdiisuu ka burburaa yacni xoogga banaanka uga imaanaya iyo midka gudaha uga imaanaya waxaa xoog badan midka gudaha uga imaanaya oo burburinaya marka sidii eh, saaxiibkay cali maxamed cali kalay uu sheegay waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyadu horta xukunka inay hoos u daadejiyaan oo ay gaarsiiyaan muxuu ahay tuulo degmada iyo tuulada in la gaarsiiyo oo meeshan dhexe oo lagu haysto laga furfuro oo la gudbiyo ayaa ayaa loo baahan yahay la dhiso eh, muxuu aha mataqaanaa golayaashii degmooyinka in la dhiso walow qorshaheedu uu socdo laakiin uu gaabis yahay oo uusan eh, qorshihii loogu talagalay sidii la rabay uusan u soconin eh, taa waxaan waa waan ku talin lahaa si khatarta hadda jirta looga sii gaashaanto waa mid waayo midda kale dee dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waxay ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan har iyo habeenna ay wada tashadaan ee dastuurkanna la hagaajiyo oo laga bixiyo ciladaha muuqata hadda waad arkaydaa qolona waxay ku doodaydaa konton iyo saddex qolona waxay ku doodaydaa konton iyo afar marka yacni meesha waxaa ka maqan waxa weeyaan garaadkii siyaasadeed ee rabay dadkan dhibaatada haystaa in meesha laga saaro laakiin waxaad moodaa dad adiga maaragtay ku dagaalamaya oo dad baahi dishay oo hunguri yar ku dagaalamaya iyo meel kale aniga waxaan qabaa arrinta khaliijku waa arrin khatar ku ah soomaaliya ma aha sida loo dhigayo oo ah waa la tegey lacagaa laga soo qaatay waddankani lacag iyo khayraad fara badan uu leeyahay waxaa muhiim ah in madaxdiisu ay usoo jeesato oo dhaqaalaha waddanka kiisa uu leeyahay iyo midka aan caalamka ka imaanaya aan ahayn yacni shuruudaha ad adag aan ku xirayn in la raadiyaa loo baahan yahay khaliijku wuxuu halis ku yahay khatarta khaliijku khaliijku wuxuu khatar ku yahay jiritaan dawlad soomaaliyeed oo dhalata ayuu ku yahay marka in loo kala orto ama la kala Waa xigtada mahadsan aniga tahay.
macna iima samaynayso waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan samaynayso.
siiyo arrintaana Ha.
waxa weeyaan maadaama qodobo sharciya laysku haysto ha laysu yimaado ha laga wada hadlo waa burburaydaa iyo kanaa kan duminaya iyo kanaa kar daran iyo macnaha waxa weeyaan wax badan oo oo oo qariban ayaa lagu qarinaya waa mahadsan ama tahay handadaad ayaa laga dhigaya marka handadaaduna waxay meesha ka saaraysaa Mhm.
in si macquula oo muxuu ah, caqli ku jiro oo degenaansho leh loo wada hadlo khilaafkana loo xaliyo waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan xidig adinka haddaad tihiin baarlamaankii laba dhinacay u muuqdaan in fakarkiina uu ku kala dhammaaday halkay adinka aada noqon lahaydeen maamuladii idinsoo doortay ama gobolladii la idinka soo doortay iyo dowladda aad ka midka tihiin ee federaalka ah inaad adinku noqotaan buundadii isku xiraysay dhexdhexaadinaysay ma la dhihi karaa khilaafkan sababtuu usoo jiro oo uu khatarta u keeni karo oo dhibaatada u dhalin kara waxaa ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka oo aan hawshoodii gudanaynin oo dhinacyo la kala safan
falastiin waa mahadsan tahay aada ugu mahadsan tahay su-aashaas waxaan rabaa inaan kuu sheego xildhibaanadu waa run shaqadii iyo hawshii ay inay qabtaan ay ahayd inaan meelaha qaar qabanin waa wax dhici kara laakiin sababta loo qaban laayahay maxay tahay waxa weeye xildhibaanadu dawladda dhexe matala ee halkaa dowladgoboleedyada kenya dowladda dhexe jooga dowladii dhexe ma siinayso access ama maxaan ku idhahdaa janis haddii xitaa khilaaf dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe uu soo dhexgelay dowlad goboleedka xildhibaanada kasoo jeeda iyo dowladda dhexe inay inta wada fadhiistaan maxaa looga baahan yahay oo xildhibaanadii inta tagaan ay dowlad goboleedkii kala hadlaan hadday khalad gasho waxa weeye meesha maxaan ku idhahdaa bila soomaaliya ama xarunta ee dowladda federaalka albaabadu waa u xidhan yihiin tiro yaroo kooban baa ku jirta ama xildhibaana ha noqdaan ama shaksiyaad kale ha noqdaan oo sideedii february dhashay kooxdaasaa ku jirta meesha oo ay u xidhan tahay cidda kale oo dhan albaabadu waa ka xidhan yihiin laakiin dadka shacabka ah xildhibaan cabdirashiid haddii galmudug haddii galmudug ay dhibaata ka jirto xildhibaanadii reer galmudug inta loo yeedho in la yidhaahdo reer galmudug oo dowladii galmudug waxay samaysay khaladkan waxaana lagu haystaa ordaha oo aada oo problemkan xaliya oo haddii dowladda dhexe khaldan tahayna ay khaladkeedu u sheegaan o qaat dowladda dhexe qaadato dowlad goboleedkuna dabcan waa qaadanaya laakiin laakiin xildhibaan ka jirto xildhibaanada ay yimaadaan xildhibaan cabdirashiid adinka haddii aad tihiin sharci dejiyaasha ma tihiin dadki ka caban lahaa waxaan lama xallin karo iyo dowladdaa nugu dhegan adinka waxaa tihiin dadkii wax xallin lahaa oo laga rabay inay wax xalliyaan dowladdan hadda jirta adinkaa doorto xildhibaano ah haddaa adinku dhahdiin waxaan waxba kama qaban karno dadka shacabkaana maxay ku cabanayaan
falastiin waxba waxba kaban qaban kara ma gaadhin hadda su-aashaadu waxay ahayd idinku doorkiinu soo sidaa ma ahayn doorka iyagu waa yahay dowlad goboleedyada albaabadooda waa noo furan yihiin madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada tale waa naga dhegaysanayaan waa la hadli karnaa aniga oo jubbaland kasoo jeeda galmudug madaxweyneheeda iyo maamulkeeda kala hadli kara koonfur galbeed kala hadli kara hirshabeelle kala hadli kara jubbaland kala hadli kara laakiin problemku waxa weeye bila soomaaliya ayaa mushkiladu ka jirtaa bila soomaaliya ayaa u baahan experiencega ama xaaladda dalka inay fahamto oo ay miiska soo saarto oo sida hadda ay u wajahayso iyo siday hadda u maanaj garaynayso probleemada taagan ay ka bedesho wax oo ay waaqaca la timaado wadankani maxaan ku idhaha hal xisbi oo maamulaa ma jiro waa xisbiyey isu tegay dhinaca kalena waa dowlad federaala oo wadatashi ku dhisane ma aha maxaan ku idhaha sistamka caana oo dalka maamulayo o isagoo awaamiir iyo iyo maxaan ku idhaha dikreeto lagu xukumaya maaha waa mahadsan tahay haye shirwac
horta hadda waxaa la isku haystaa wixii dawladda dhexe ay lahayd waayo ma aha wixii maamul goboleedyadu ay lahaayeen taas waa waan hoosaan ka xariiqi lahaa arrinta kale oo meesha ku jirta waxa waaye soomaalidu waxay tidhaahdaa mas dil madaxana ka dil macnaha waxa weeyaan villa soomaaliya khilaafka qayb bay ka tahay laakiin qaybaha kaleetana qayb bay ka yihiin marka eedda anigu waan u wadaajin lahaa anigoo aan cidna u eexanaynin cidna garab gaara saaraynin ayaan wada siin lahaa marka dawladda dhexe waxbaa laga rabaa waxna lama siinayo marka waxa weeyaan maamul goboleedyadu horta dawladda dhexe in ay dacmi geliyaan oo masalan ciidanna ay siiyaan xoolana ay siiyaan waxay heli karaan ilaahu ma ay boqolkii siiyaan oo muxuu aha mataqaanaa laba boqol oo dollar saddex boqol saddex boqol oo askari ay mushaarkooda bixiyaan horta meeshan dhibaatada ugu weyn oo ka jirta waxa waaye waxa weeyaan waxba la iskuma darsanayo dawladdii soomaaliyeedna waxaa laga soo qaadayaa hal qalan oo nin waliba hibo rabo oo ujeenigiisa inuu qaato marka caqliyadda noocaasa oo dhinacna qabali ka ah dhinacna maxuu ahay hunguri xumo ka ah ayaa khilaafka qayb ka ah labada dhinacna way jiraan oo qoladan wax lagu tuhmayo oo hagoogta xunna waxaa fiicnayd inay hagoogtooda maaragtay ka qaadaan waxay hayaan ay sheegaan qolada wax ku tuhmaydaana waxa laga rabo inay iyagu bixiyaana laga rabo waa mahadsan tahay marka falastiin waxaan rabaa- falastiin haddaan in yar ku daro in yar in yar ku daro sug sug sug xildhibaan xidig waxar sug ama yaysan federaal ahaanin waa mahadsan tahay waa kugu soo halkaasna noqon waa meel kale oo dhibaata ka jirta haye xildhibaan xidig
falastiin ee arrinta hadda saaxiibka shirwac uu ka hadlayo waxaan rabaa inaan raaciyo horta madaxweynaha hadda jira farmaajo iyo dowladdiisu fursadda ay heleen dhinaca dowlad goboleedyada ay ka heleen dowlad soomaaliyeed oo soo martay oo ka heshoogta ma jiro hundred percent boqol kiiba boqol taageero ah iyo wada socod iyo wada shaqayn iyo dheganuglaan iyo maxaan ku idhaahdaa systemkii ugu fiicnaayo lagu wada shaqayn lahaa ayay runtii muuteen dowlad goboleedyada waana ku ammaanaya waa mahadsantahay waadna ogtiin inta seeba lasoo qaaday waa kugu soo laakiin noqonaya.
problemka jira waxay tahay dowladda federaalka bilcagsi waxay u isticmaashay qorshe ilaa hadda taybulka yaalla oo maaragtay fulintiisa lagu lagu guda jiro oo ah dowlad goboleedyada iskeelkooda in hoos loo dhigo oo laga dhigo gubernatoriyaal gobol in laga dhigo oo nidaamkan oo hadda ay iyagu joogaan laga daadejiyo oo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu ay noqdaan gubernatoriyaal waa waa kugu soo noqon Daadadka doonta hadda meesha yaalla kaasaana sidii loo meelmarin lahaa caqabadaha iminka taagan oo dhani kaas meelmarintiisii weeyaan waa mahadsantahay waxaan siinayaa maxamed cali kalaaye
Eh, runtii horta aniga eh, sarta oo villa soomaaliya horta aniga dembi kuma sheegi lahayn Eh, xildhibaanka siduu sheegayna eh, nimanka tusaale ahaan loo soo qaatay oo galmudug waxay aaday guddoomiye ku-xigeenka eh, aqalka sare xildhibaano wasiiro markay xal tageen oo arrintii ay dhex galeen waxay sheegeen inay xukuumadda ay wakiil ka ahaayeen marka haddiina ayagii ay bixeen oo meeshay tageen dawladda dhiman oo la sugaayay oo la rabay inay wax ka qabato yay tahay waa su-aal midda labaad markay meesha tageen sida had- xildhibaanka uu sheegay haddii la rabay sagootin ayagiibaa is ayagiibaa ismaamulay walow xagga markii ay tageen hawshii ku adkaatay Eh, dad kale oo xil- oo deegaanka ka soo jeeda waxa la yidhaha kow iyo toban beelood baa degta dadkii kale oo diyaarad soo qaadan lahaana airbortka laga xiray marka xukuumaddii soo sagootin laheedna haddii loo diiday Eh, waxyaabo kaloo hadda aanan ummadda loo sheegi karin ama aan la wada arkin oo tangible ama la taaban kara ahayn xukuumadda lagu eedeynayo Eh, waxaan eh, jeclaan lahaa xildhibaanka inuu ka bilaabo uu yidhaahdo eh, dowladda noocaasaa laga rabay dowladdiina way tagto oo xildhibaanadii guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu hogaaminayay ayaa tegey ayagaa kala qaybsan qaybna way hartay kuwii haray oo bixi lahaana diyaaradii baa loo diiday marka baarlamaanka laftigiisa iyo aqalka sare ayagoo ha heshiiyaan xukuumaddan ayagaa Halkaa- xukumay ha u yeertaan halkaa- dembina u halkaa- qaadaan waa mahadsantahay waa Halkaas mahadsantahay xitaan maxamed cali halkaas kalaaye xitaan aan ka Waa- waa ku- sameeyo.
waa ku siin doonaa een, xildhibaan cabdirashiid xidig Een, hadda meesha aragtay xaaladdu maraysa maamul goboleedyadii qaarkood ayagoo dhowr bilood jira isbedel ka dha- ka wada dhacay hadday noqoto galmudug iyo haddii een, hirshabeelle koonfur galbeed waa arkaysaa in waxoogaa yar iyada laftirkeeda hadda dhibaato bilowa ay ka jirto maxaa xal ah xildhibaan cabdirashiid
falastiin adoo mahadsan intaanan su-aashaada ka jawaabin su-aashii saaxiibkay kalay uu ka hadlayay arrintuu ka hadlayay ee ahayd xildhibaanada baxay ee galmudug tegay waxa weeye in si khalada loo fasira maa xildhibaanadu ayagaa isxilqaamay ee senatarada iyo xildhibaanadu ayagaa galmudug aaday gurmad bay ahaayeen dowladda dhexe ma sagootiyin isla mar ahaantaana kalama shaqaynin siday hal u gaadhi lahaayeen bilcagsi waxaa laga shaqaynayay sidii aysan hal u gaadhi lahayn waxaanan hubaa faragelintii xildhibaanadaas daba socotay ee maxaan ku idhaahdaa fariimaha ahayd ee maxaan ku idhaahdaa tegaysay meesha haddii laga dayn lahaa galmudug halkeedu waa la gaadhi lahaa maalintii ugu horreysayna waa gaadheen waxayna noqon lahayd maanta inay hawsheedu ay dhammaystiran tahay noqon lahayd marka intaas waxaan rabaa inaan si khalada loo fasirin oo eh, barnaamijkaasi aan si kale loo fasirin xildhibaanadu waajibkooda ayagaa isu xilqaamay dowladda dhexena ma caawinin bilcagsi ba- hawshay eh, qabanayeen waa kasoo horjeeda waxaana caddayn kara En, isla halkaan u markiiba gudub.
ayagoon xildhibaanadu tegin oon baaritaan samaynin ayay dowladda dhexe warqad ay ku ayidaysa go-aankii la gaadhay soo saartay ayadoon la hubinin sida wax u dhaceen iyo xaaladii iyo aan kulli aan la qiimeynin taasaa markhaati ka ah wixii kale dhacaya faraha badnaa mar laba hadda inaan sii galo dabcan xildhibaanada ayagaa ka tan hadli doona.
xalkaan usoo noqon arrinta arrinta kale ee ee ee ee su-aashaada ahayd ee maxaa xal ah ana waxaan qabaa xalku inuu yahay in ee, ee, ee, usha dhulka la dhigo oo dowladda dhexe kow iyadaa ah aabihii dalka ay usha dhulka dhigto odaytinimo muutiso ee maxaan ku idhaahdaa khibrad ka maqana ay la timaado ee ay furto albaabada wadahadalka ay wada tashi samayso ee maxaan ku idhaahdaa ee, ee, ee, bila soomaaliyana ay ka furto dadka yar ee kooban ee ay u xidhan tahay oo ay siiso in ay dhegaysato dadka maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyiinta ee deegaanada kasoo jeeda waa mahadsantahay dowlad goboleedyaduna weydka ay leeyihiin ay siiso isla mar ahaantaana ay ay si dhaba loo xisaabtamo waa mahadsan tahay waa su-aasha ugu dambaysa maxaa xala waxaan siinayaa maxamed cali kalay
aniga waxaan xal u arkaa in maamul goboleedyada ay ay ogaa- ay ogaadaan xeerkooda maamul goboleed xukuumaddana inay ka tirsan yihiin inay ogaadaan haddii baarlamaan la yidhaahdo waa loogu jiraa haddii aqal sare waa loogu jiraa dowladda dhexe waa loogu jiraa inay dalkooda iyo dadkooda aaminaan aysan meel kale u hanqaltaagin xukuumadooda la shaqeeyaan xamaasadda kacsanna la dejiyo ushaay hoos u dhigaan waa mahadsan tahay haye shirwac
aniga waxaan rabaa waxa weeyaan in hadda xaaladdu sida ay tahay
shirwac codkaaga wax yar halo isbedel halo haa shirwac codkaaga iga fogaada wax yar
Ah, isbedel isbedel maxaa xalka u ma aragtaa soo imaanayo.
bilow soo bilow marka maxaa xalka u isbedel ma aragtaa imaanayo haddaan khilaaf imaanin marka khilaafkan hadda jira waxaa xalku ku jira labada dhinac waa inay dooda qalluucinta ka daayaan si bisharaaxa loo yimaado hanaan la sameeyo lagu wada hadlo oo waxyaabaha aasaasiga laga wada hadlo Eh, haddii laakiin arrinta hadda lasii calwiyo oo muxuu ahay qolo walba hayba ay iyadu gar isi siido marka wada hadalkii ayaa fogaanaya marka xalku wuxuu ku jiraa in la isu garaabo lana wada hadlo ama ama muxuu ahay la wada hadlo kabacdina isu garaawasho xal lagu gaaro
aadaa u mahadsan tihiin een, xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig cabdulaahi maxamed shirwac iyo maxamed cali kalaa'i
waa mahadsan aad baa mahadsan
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan waxaa ka qayb galaya xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida baarlamanka federaalk soomaaliya haddana ku sugan magaalada kismaayo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cali kalaay oo horey wasiir usoo noqda ahna aasaasihii jaamacadda koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo